يا أمتي ليس إلا الله يرعانا لسنا نخاف إذا ما الموت لاقانا نلاعب البيضا في الهيجاء همتنا تناطح السحب فالأعداء تخشانا آه فلسطين والأحزان تغمرنا فالصخر من شدة الأحزان قد لانا آه فلسطين لن نرضى بذلتنا bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada qaybta sagaalaad ee barnaamijka taariikhda falastiin الأحزان قد لنا آه فلسطين لن نرضى بذلتنا كيف الحياة وعيش الذل يغشانا
xalqadii hore waxaynu ku soo tilmaannay dowladihii roomaanka ee ka talin jiray baytulmaqdes iyo si guud dhulka falastiin iyo sidoo kale qodobo ay ka mid yihiin waxa uu dhulkaasi uga dhignaa rasuulka salaallahu calayhi wasalam haddii aynu ku sii soconno qiimaha dhulka falastiin iyo ahmiyadda uu u leeyahay rasuulka salaallahu calayhi wasalam waxaan ognahay in nebiga loo dheelmiyey masjidul aqsa halkaasna uu ku tujiyey dhammaan ambiyadii allah soo diray safarkan oo qur'aanka iyo siiraduba u garan og yihiin al israa walmicraaj wuxuu yimi kadib markii reer qoraysh ay ku gaaloobeen diinta lala soo diray nebi moxamed salaallahu calayhi wasalam sidoo kalena ay maka ku geeriyoodeen xaaskii nebiga hooyadeen khadiija iyo adeerkii abudaalib oo difaac u ahaa allah subxaanahu wa tacaala ayaa isaga oo sabarsiinaya nebiga sharafkiisa iyo karaamadiisana sare u qaadaya ayaa wuxuu u dheelmiyey masjidul aqsa iyada oo laga kaxeeyey kacbada safarkan oo uu rasuulka salaallahu calayhi wasalam ku wehelinayey malakul jibriil ayuu isla habeenkii ku gaaray baytulmaqdes waxaana uu halkaas kaga sii ambabaxay safar xagga cirka ah oo uu ku soo arkay almala'ul aclaa ee malaa'igta iyo ambiyada safarkan al israa walmicraaj waxaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo ummaddiisaba lagu soo waajib yeelay shan salaadood oo ah kuwa aynu maanta tukanno ee waajibka nagu ah wuxuu rasuulka sala allahu calayhi wasalam gaaray ilaa sidratulmuntaha oo ah meel aanu makhluuq weligii tegin xataa malaa'igta isla habeenkii ayaana rasuulka waxaa lagu soo celiyey magaalada maka almukarama safarkan mucjisada ah ee uu galay rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa uu gilgilay magaalada maka iyo dhammaan dadkii ku noolaa gaal iyo muslimba waxaana uu ka dhignaa imtixaan adag reer quraysheed oo bannaanka la taagnaa beeninta iyo dicaayadaynta ayaa marle arag ku micneeyey safarka uu galay rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa kale oo jiray dad muslimiin ah oo ay arrintan qaadan waa ku noqotay oo sidaa diinta uga baxay laakiin taa cagsigeeda waxaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam rumeeyey oo qaatay misena difaacay saxaabada uu ugu horreeyo abuubakar abuubakar ayaa maalinkaasi qaatay naanaysta ah assadiiq kadib markii uu si aan ka labalabayn ahayn u rumeeyey safarka al israa walmicraaj haddaba ashaykh cazaam abuuyaxya ayaa ka warramaya mucjisada safarka al israa walmicraaj
waxay ka mid tahay mucjizaadka waaweyn ee nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam u gaarka ah dhammaan ambiyo waxaa ilaahay tabaaraka wa tacaala diray mucjisada loo yaqaano al israa waalmicraaj nebi la sii haba yaraatee ma jiro nebi inta dhulka lasoo wada mariyey cirka iyo adduunkii sarena lasoo wada mariyey haddana habeen gudihii lagu soo celiyey haba yaraatee ma jiro israagu waxa weeyaan markay culimadu tacriifinayaan waa ka bixitaankii uu ka baxay rasuulku calayhi salaatu wasalaam maka isagoo buraaqo saaran oo uu ku tegey masjidul aqsa uu ku tegey dus yar oo ka mida habeenkiina intaa uu ku dhammaystay isla markiibana haddana uu soo laabtay micraajkuna waxa weeyaan kori masaajidka aqsa bixitaankuu ka baxay ee uu gaadhay ilaa sidratilmuntaha haddana beytulmaqdis uu ku soo laabtay isla habeenkiibaa ku soo laabtay qeybta markaa ka bilaabmaysa maka ee masjidul aqsa ku dhammaanaysa maxaa loo yaqaanaa al israa ayaa loo yaqaanaa qaybta ka bilaabmasa masjid alaqsa ilaa sidrat almuntaha ku dhammaanaysana maxaa loo yaqaanaa almicraaj ayaa loo yaqaanaa markii laysku darana waxaa laysku dhacayaa alisraa waalmicraaj ayaa laysku daraya haddii khulaasada qisada aynu khulaasaynana rasuulka calayhi salaatu wasalaam malaku jibriil ayaa u yimi wuu qaaday bahal buraaqa la oran jiray ayaa lagu qaaday wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam isla habeenkiiba uu tegey beytulmaqdis ayuu tegey kadibna halkaasaa laga qaaday samaawaadka oo dhan baa la soo mariyey malaa'igtii joogtay samaawaadka oo dhan wuu soo salaamay ambiyadii joogayna wuu soo arkay dhammaantoodna wuu soo tukiyey jannada ayuu galo rasuulku calayhi salaatu wasalaam soo arkay naarta wuu soo arkay habeenkaa waxaa lagu soo waajibiyey shanta salaadood ee hadda aynu tukanno allah baa tabaaraka wa tacaala la hadlay waa soo dhoweeyey waa sharfay karaamaadkii adduunka sare ka jiray oo dhan ayuu ilaahay tabaaraka wa tacaala soo tusiyey kadibna ilaahay tabaaraka wa tacaala akhiiran markii dambe waxa uu labada garab dhexdooda ka saaray gacantiisa ayuu allah tabaaraka wa tacaala uu ka saaray ilaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam gacanta allah qabowgeeda uu ka dareemay labadiisa naas dhexdeeda waxa ilaahay tabaaraka wa tacaala marka uu u daahiriyey oo uu baray cilmu alawaliin waalaakhiriin ayuu baray qisada noocaasa ayay ku khulaasaysan tahay alisraa waalmicraaj ay ku khulaasaysan tahay markii rasuulka calayhi salaatu wasalaam la dheelminayey waxay culimmadu is weydiiyaan ma isagoo hurdo ayaa la dheelmiyey mise isagoo soo jeeda ayaa la dheelmiyey waxaa la dheelmiyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagoo soo jeeda qur-aankaana taa inoo cadeeyey oo allah wuxuu yidhi subxaana aladii asraa bicabdihi leyla min almasjid alxaraam ila almasjid alaqsa aladii baarakna xawlah linuriyahu min aayaatina inahu huwa asamiicu alcaliim aayaddu waxay ina tusinaysaa in rasuulka calayhi salaatu wasalaam ruuxdiisa iyo jasadkiisaba la dheelmiyey isagoo soo jeedana la dheelmiyey wujuuh kala duwanna way naga tusinaysaa waa midda koowaade waxaa lagu cabiray rasuulka bicabdihi baa lagu cabiray cabdigana luqadda carabiga waxaa loo yaqaanaa ruuxda iyo jasadka oo wada socda ayaa cabdi loo yaqaanaa haddii ruux keliya meel taagan tahay luqadda carabiga cabdi lama dhaho haddii jasadkoo meydi meel yaalana cabdi lama dhaho laakiin qofka nool ee ruuxdiisa iyo jasadkiisu ay isku daaban yihiin ayaa cabdi loo yaqaanaa taas marka waxay daliil u tahay in rasuulku sala allahu calayhi wasalam jasadan wa ruuxan la qaaday oo la dheelmiyey fawaa'ida ku jira way tiro badan yihiin oo kutub baa si gaara culimmadu ay uga qoreen qisadan alisraa waalmicraaj oo dadku ay ka muraajacayn karaan laakiin hal iyo laba haddaynu isdul taagno kow waxay leeyihin culimmadu markii hore rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa la qaaday dhulkaa la mariyey kadibna micraajkii baa dhacay oo cirka ayaa loo qaaday halkuu joogo haddii laga qaadi lahaa waxay leeyihin culimadu waxaa laga yaabaa rasuulku ila waa bili aadani in wax kala dareemi lahaa ayaa laga yaabaa laakiin say isku sii bartaan isaga iyo buraaqa iyo malakul jibli waa socodka isku bartaan oo bahashan orodka badan leh ee ilka maxaa dhahdaa meesha ishu qabato tallaabadeedu ay gaadhayso say iskula sii qabsadaan dhulka ayaa la sii mariyey nebi muuse calayhi salaatu wasalaam markii ushiisa la tusinayey inay abaysan noqonayso maxaa lagu yidhi wamaa tilka biyamiinika yaa muusa ayaa lagu yidhi markii uu ogaaday inay ushiisii tahay uu arkayna uu sheegay isagu kadib abeesay noqotay maxaasaa loo yeelayay waxaasaa loo yeelayey waxaa laga xaqiijinayey in waxaan abeesada noqonay ay tahay un ushiisii kadaalika nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markii israaga iyo micraajka la samaynayo waxaa la tusiyey marka hore oo israaga lagu tusiyey in daqaayiq lagu geeyo baytulmaqdis lagu geeyo haddii markaa daqaayiq lagu geeyo baytulmaqdis maxaa u fudud markaas oo iyana la mid noqon doonta un in sidratulmuntaha lagu gaarsiiyo daqaayiq share lagu gaarsiiyo adduunka oo dhanna uu soo maro الأقصى ينادي وأكاب التعاد الأقصى ينادي وأكاب التعاد فلنمضي سويا في ركب الجهاد فلنمضي سويا في ركب الجهاد الأقصى ينادي وكاب تعاد الأقصى ينادي وكاب تعاد فلنمضي سويا في ركب الجهاد فلنمضي سويا في safarka al israa walmicraaj ee uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam ku tegay masjidul aqsa iyo beytulmaqdes wuxuu ka dhigan yahay inuu la soo wareegay furayaasha hoggaaminta bashariyada maxaa yeelay diin ahaan ummaddan waxaa laga hoggaaminayey falastiin dhammaan ambiyadii uu allah u soo diray reer banu israa'iil waxay ka soo baxeen dhulkii falastiin nebi ciise calayhi salaam waxaa laga soo saaray falastiin maadaama markan ay ummadda nebi moxamed tahay ummadda ugu dambaysa ummadaha kitaabkeeduna yahay kii ugu dambeeyey ee soo dega adduunkana ilaa uu ka dhammaanayo lagu maamulayo ayuu rasuulka la aaday beytulmaqdes si uu ula soo wareego hoggaaminta dunida waxaa kale oo uu safarkan ka dhignaa dareensiin la dareensiinayo ummadaha muslimka ah ahmiyadda uu dhulkan u leeyahay waayo dheelmintii rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu dhulkan qaatay magac cusub oo ah halkii loo dheelmay rasuulka sala allahu calayhi wasalam tani waxay ka dhigan tahay maadaama dhulkan yahay dhul loolan cid walba oo dunida joogta oo yahuud iyo nasaaro ugu horreeyaanna damcayaan in ummadda muslimka ah lagu tartansiiyo inay ehel u noqdaan difaaca dhulkan oo ka mid ah muqadasaadkooda marka laga soo tago fadliga iyo barakada uu leeyahay masjidul aqsa ee aynu soo ogaanay waxaa sidoo kale fadli gaar ah leh sida diinta islaamku sheegtay guud ahaan dhulka filistiin rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa uu xadiid imaamu axmed soo saaray ku yidhi kama suuli doonto koox ka mid ah ummaddayda inay diinta muujiso cadowgeedana jebiso mana dhibi doonto ciddii khilaafta ilaa dhibaatada waddadaasi ku soo gaari doonta mooyaane iyo ilaa amarka alle uga yimaado iyaga oo sidaa ah saxaabadu waxay yidhaahdeen halkeebay joogtaa kooxdaas rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi waxay joogtaa beytulmaqdes iyo hareeraha beytulmaqdes barakada masjidul aqsa keliya kuma eka dhulka filistiin ee waxay camimtay dhulka shaam oo idil rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu xadiid uu tirmidi wariyey ku yidhi wanaag badanaa shaam waxaa lagu yidhi maxay ku mutaysatay rasuulku wuxuu yidhi maxaa yeelay malaa'igta raxmaanka ayaa garbaheeda ku dul fidisay shaam sidaan horay u soo tilmaannay ee uu qur'aankuna sheegay boqortooyadii furus ayaa dowladdii romaaniyiinta kala wareegtay falastiin kadib dagaal culus oo ay la gashay laakiin toddoba sanno ama sagaal sanno kadib waxaa soo rogaal celisay dowladdii rooma iyada oo dib u qabsatay dhulka filistiin taasoo halkaasi maamulaysay ilaa uu markii dambe islaamku kala wareegay marnaba xasuusta rasuulka sala allahu calayhi wasalam kama bixin dhulka falastiin iyo si guud ahaaneed shaam xaaladaha ugu adag ee noloshiisa soo marana xataa wuxuu hadal hayay falastiin duulaankii al axsaab oo ay mushrikiintii carbeed iyo yahuuddu iska kaashanayeen ay ku hareereeyeen magaalada madiinatulmunawara waxa uu rasuulku sala allahu calayhi wasalam wakhtigaasi adag ugu bishaareeyey saxaabada inay furan doonaan beytulmaqdes iyo guud ahaan shaam xadiid uu imaamu axmed soo saaray waxa uu rasuulku sala allahu calayhi wasalam markii uu burburinayey dhagax ay u taag waayeen saxaabada xilligii la qodayey khandaqii iyo difaacii dagaalka ayaa waxa uu yidhi allaahu akbar waxaa la isiiyey furayaashii shaam wallaah qasriyada gudguduudan ee halkaasi ku yaalla ayaan bartan ka arkayaa kadib heshiiskii sulxulxudaybiya ee dhacay sannadkii lixaad ee hijiriyada una dhexeeyey muslimiinta iyo gaaladii quraysheed waxa uu rasuulku arkay fursad dahabi ah oo uu dacwada islaamka ku gaarsiin karo meel ka baxsan jasiiratul carab boqorradii gaalada ahaa ee ka talinayay dunida ayuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam u diray ergo si ay ugu geeyaan farriimo ku baaqaya inay tawxiidka qaataan anas bin maalik radiallaahu canhu wuxuu leeyahay wuxuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam farriimo u diray kisra kaysar najaashi iyo boqor kasta isaga oo ugu yeeraya cibaadada allah boqoradii uu rasuulku sala allahu calayhi wasalam fariimaha u diray waxaa ka mid ahaa boqoradii ka talinayay dhulka filistiin oo ku hoos jiray taliskii romaaniyiinta gaar ahaan khasaasinadii nasaarada ahaa ee hoos tegayey dowladda rumaaniyada boqorada uu rasuulku sala allahu calayhi wasalam fariimaha u diray waxaa ka mid ahaa hiriqlah oo ahaa boqorkii ugu weynaa ee ruum iyo sidoo kale shuraxbiil bin camar alkhasaasini oo ka talinayay qaybo ka mid ah shaam hiriqla oo ahaa boqor nasraani ah waxna ka garanayay diinta nasaarada ayaa markii ay soo gaartay fariinta nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam dalbaday in loo keeno qof carab ah oo aqoon u leh nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa loogu yeeray abusufyaan oo xilligaasi safar ganacsi ku joogay shaam waxaana dhex maray qiso caddaynaysa in towraad iyo injiil ay ku garanayaan tilmaamaha nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaana qisadaasi ka warramaya asheykh mukhtaar abuu muslim abaa sufyaan ibnu xarbi ayaa joogay farriin buu diray hiraqla wuxuu yidhi halaygu yeero uu yidhi markii loogu yeeray markaas wuxuu yidhi ninkan farriintan soo diray oo muxamed ah oo nebinimada sheeganaya yaa ku nasab ah abuu sufyaan baa marka wuxuu yidhi anaa ku nasab ah isku tal baannahay qoraysh baan wadannahay dadkaan carabtaan isla socna anaa nasab ahaan ugu dhowaan badan markaas wuxuu yidhi waayahay iisoo dhaweeyey buu yidhi hore iisoo marya isaga inta kaloo carabta ahaydna gadaal mariya gadaal markaad ka maraysaan waxaad tidhaahdeen buu yidhi turjumaankiibuu u sheegayaa su-aal baan ninkan weydiinayaa buu yidhi abuu sufyaan ah hadduu been ka sheego su-aasha aan jawaabteeda ka rabo been uu ka sheego been baad sheegtay ku dhahaya manaa ku beeniya hiraqla su-aashiibuu bilaabay marka wuxuu yidhi kayfa nasabhu fiikum nasabkii iyo tol ahaan iyo siduu dhexdeena ku yahay markaasaan wuxuu ku idhi huwa fiina duu nasabin nasab qiime leh oo dadku ay sharfaan tol ayuu ka dhashay su-aal labaad buu wuxuu yidhi hadalkan maxamed uu sheeganayo warqaddan uu kusoo qoray nin hore u yidhi ma jiraa buu yidhi hal qaala hada alqawla minkum axadun qatu qablah nin isaga ka horeeyey oo hadalkan ku hadlay ma jira markaasaan waxaan ku yidhi jawaabta abixina abu sufyaan markaasaan waxaan ku yidhi maya cid isaga ka horreyey isaga ugu horeeyey cid kaloo tiri tolkayga lama arko su-aal kale wuxuu wuxuu yidhi aabbayaashiisii nin boqor ahaa miyaa jira buu yidhi hore boqor u ahaa markaasaan waxaan ku iriba abuu sufyaan maya waayahay su-aal kale haddana weydiy wuxuu yidhi dadka raacaya maxamed maka marka la joogo dadka isaga raacaya kuwa dadka kuwooda liitimiya raaca mase kuwooda oo ummadda fiirsato ayaa raaca markaasaan waxaan ku iri buu yidhi ducafaa'uhum baa raaca dad kuwooda ducafada ah masaakiinta ah dadkaasaa raaca maog dadka laandheerka oo hantiilayaasha oo madaxda ah ma raacaan wuxuu igu yidhi dadka raacaya maxamed ma hoosay tiradood u dhacdaa mise way bataan maalin waliba markaasaan waxaan ku iri buu yidhi been kuma dara kara ogow bal yaziiduuna way sii kordhaan maalin waliba way sii kordhaan waayo ha sii kordhaane qaarkii isaga soo galay diintiisa caro dartii qaar diinka uga laabto markay galeen kadib oo haddana waan ka baxnay yidhaahda ma jiraan markaasaa waxaan ku yidhi maya ninkii mar ku qanacoo raaca dib dambe ugaba laabto markaasaa wuxuu igu yidhi hiraqal abuu sufyaanow hal kuntum tatahimuunahu bilkadib been miyaad ku tuhmayseen maxamed inuu beenlow yahay intuu idinla noolaa markaasaa waxaan ku idhi buu yidhi maya ama mid dhagar dhagra ballanta ka bax ballan intuu galo ka baxa miyaad ka ogeydeen mayaan iri buu yidhi laakiin taanaan gashaday marka marka laakiin muddo ayaa hadda noo dhexaysoon heshiis wada galnay sulxulxudaybiyi aan wada galnaye ma aqaano wuxuu samayn doono intaasaan gashaday buu yidhi bas wax kale waan waayey buu yidhi markaas wuxuu yidhi dagaal ma idin dhex maray qoraysh haddaad tihiin idinkii maxamed wax dagaal ah ma idin dhex maray haa dagaal waana dhex maray qaabka dagaalka idinkii idin maxamed idin dhex maray qoraysh haddaad ahaydeen reer maka iyo maxamed iyo ciidankii la socda muslimiinta ahaa dagaalka dhex maray qaabkeebuu ahaa markaasa waxaan ku idhi dagaalka iyo isagii annagana dhex maraya wuxuu ahaa buu yidhi mid wadaamaysi ah oo ah marna isagaa naga lib hela marna annagaa ka lib helna oo joogdaga guul joogto ah cid helaysa ma jirin markaasuu su-aal kale u gudbo wuxuu yidhi maadaa ya'murukum muxuu idin amraa haddaba mar haddii dhexdiina idinka soo saaray uu leeyahay muxuu idin amraa wuxuu yidhi wuxuuna amraa ucbud allaha waxdah allah keligiis caabuda ayuuna yidhaahdaa walaa tushrikuu bihi shay-an cid kale hala wadaajinina watrukuu maa yaquulu aabaa'ukum awayaashiinii waxyaabihii jaahiliyad ay ku hadli jireen isaga taga ayuuna yidhaahdaa waya'muruuna bisalaati wasidqi walcafaaf wuxuu in amraa salaada iyo runta iyo dhowrsanaanta wasilati iyo qaraab xiriirinta inahaas weeye inuhuna amro halkaa su-aalaha markuu iga dhamaysta hiraqle turjumaankiisu la hadlay marka hiraqle wuxuu yidhi waxaad ku tiraadaa buu yidhi ood u sheegtaa ad u jawaabtaa su-aalahaasoo dhan haddaad aad iiga jawaabtay waxaan idin leeyahay buu yidhi waa nin marka kutubtii hore usoo akhristay tilmaamaha nebigoo dhan ay kutubtiisa ku qoran yihiin waxaan idin leeyahay buu yidhi waxaan ku su-aalay nasabkiisa waxaad ii sheegtay nin laandheera inuu ka dhashay quraysh oo laandheera inuu ka dhashay fakadalika rusul rususha allah uu soo diro waa sidaasuu yidhi kutubta yadaa ku taalla towreed haddaan akhrino tubcathu fii nasabi qowmiha kadib sheekada dheer ee dhex martay hiriqle iyo boqorkii ruum iyo abusufyaan wuxuu hiriqle ku dhawaaqay inuu islaamo laakiin markii uu arkay baadariyaashii oo diidan islaamnimada ayuu haddana u baqay boqortooyadiisii sida ayuuna ugu gaaloobay risaalada xaqa ah kadib markii uu gartay boqorkii khasaasinada ee maamulayay dimashik iyo falastiin ee la odhan jiray shuraxbiil bin camr islamarkaana hoos tegayey dowladdii roomaanka ayaa isna waxaa fariin la mid ah tii hiraqle loo geeyey ula tegay ergey uu rasuulku sala allahu calayhi wasalam diray oo lagu magacaabi jiray alxaaris bin camr oo reer asdi ka dhashay laakiin wuxuu boqorkii gaalka ahaa ku kacay wax ka duwan dhaqankii iyo curfigii xilligaasi jiray ilaa maantana ka jira islaamka xaggiisa ee ah inaan la dilin ergada wuxuuna qudha ka jaray saxaabiga alxaaritha arrinkaasina waxaa aad uga galiiliyooday rasuulka sala allahu calayhi wasalam inkastoo dowladdii tawxiidka ee saldhiggeedu ahaa madiino ay ahayd mid aad u yar marka loo barbardhigo awoodihii gaalnimo ee xilligaasi dunida ka jiray haddana wuxuu rasuulku salaallahu calayhi wasalam lama horaan u arkay in laga dhiidhiyo falkan guraacan ee baalmarsan curfigii bashariyada oo dhan rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu gengimay ciidan ka kooban saddex kun oo saxaabi si loogu duulo boqortooyadii khasaasinada ee hoos tegaysay roomaanka looguna soo aargudo dhiigga saxaabigii ugu horreeyey ee ku shahiida dhulka shaam iyo falastiin dagaalkan oo caan ah laguna magacaabo mu'ta waxay saxaabadu ku soo bandhigeen wax lala yaabo waxaana natiijadiisa iyo ahamiyaddiisa ka warramaya ashaykh mahad warsame abuu cabdiraxmaan khaswadii mu'ta waxay ka mid tahay khasawaadka ugu ahmiyadda badan ee adduunka soo maray uguna saamaynta badan sababtuna waxay tahay saddex kun oo muslimiin ah ayaa hor istaagay in ka badan laba boqoloo kun oo askari oo roomaan ah iyo carabtii xulafada la ahayd laakiin allah ayaa sugay muslimiinta ciidamo uu diyaariyey nebigu sala allahu calayhi wasalam ayaa bishii jamaadul uulaa sannadkii siddeedaad ee hijriyada ka dhaqaaqay magaalada madiina iyagoo duulaan ku ah nasaarada shaam markay nasaaradii khasaasinadu dileen ergey uu rasuulku sala allahu calayhi wasalam fariin ugu dhiibay boqorkii busra saxaabigaasna waxaa lagu magacaabi jiray alxaaris bin cumayr al asdi waxaa xusid mudan in dagaalkaas ay ku shahiideen saxaabo ay ku jireen saddexdii hoggaamiye ee uu nebigu sala allahu calayhi wasalam u magacaabay inay duulaankaas hoggaamiyaan oo kale ahaa zayd ibnu xaaritha jacfar ibnu abi taalib iyo cabdullahi ibnu rawaaxa kadibna waxaa raayada qaaday khaalid ibnu waliid radia allahu canhum ajmaciin imaam bukhaari wuxuu soo saaray in khaalid allah ha ka raalli noqdee uu yidhi maalintii dagaalka mu'ta waxaa gacantayda ku jajabay sagaal seefood waxaana ii soo haray hal seef oo yeman lagu soo sameeyey guusha khaswadaas waxay saamayn ku yeelatay dhacdooyin badan oo xigay oo ka dambeeyey waxaa laga dhaxlay natiijooyin la mahdiyey waxaa kobcay ciidanka muslimiinta farsamadooda hubka iyo hoggaankooda waxaa ka mid ah ilaalinta makaanada muslimiinta sababtoo ah tiro yar oo muslimiinta ka mid ah ayaa ishortaagay boqolaal kun oo gaalo ah taasna waxay argagax ku riday cadowgii islaamka sidoo kale isbeddel ayaa ku yimid awoodihii xilligaas jiray maadaama ay guulaysteen muslimiinta oo la filayey inay ka taag daran yihiin cadowga ay la dagaalamayeen ee ahaa dowladdii khasaasinada oo ay ka dambaysay roomaanku dagaalkan wuxuu qaatay magac khaswo iyadoo aanu rasuulku sala allahu caleyh wasalam raacin sababtuna waxay culammada siyarku ku sheegeen in rasuulka sala allahu caleyh wasalam uu allaah u sakhiray inuu khaswadaa ka daalacdo isagoo madiino jooga sidaa ayayna magac ahaan ku qaadatay khaswa inkastoo culimmadu ay siyaabo kala duwan uga hadlaan natiijada rasmiga ah ee dagaalka haddana wuxuu khaalid binu weliid ku guulaystay in ciidamadii muslimiinta oo calanka guusha wata uu soo gaarsiiyey magaalada madiina markii dadka qaar ay ciidamadaa ku eedeeyeen inay soo carareen rasuulku sala allahu caleyh wasalam wuxuu ku tilmaamay inay yihiin karaariin rogaal celin badan marka macaanida nasriga iyo guusha keliya ma aha in macrakada ama dagaalka aad ka soo hoyso guul caskari ah khaswada mu'ta muslimiinta ayay guushu raacday sababtoo ah waxay argagax gelisay dowladdii ugu weyneed ee xilligaas ka jirtay dunida iyadoo markii ugu horreysay ciidamada muslimiintu ay ka gudbeen xuduudda dhulka jasiiratulcarab una tallaabeen dhulka shaam
يا مسلمون يا مسلمون يا مسلمون يا مسلمون يا مسلمون إلى متى هذا السكون وإلي في صمت مخيف تنظرون قد عاث في أرض اليهود الغاصبون ودنسوا طهري وأنتم صامتون
xalqadan iyo nuxurkeeda waxaan ku soo ururinaynaa dhowr qodob waa midka koowaade falastiin iyo baytulmaqdes waa halkii loo dheelmiyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam safarkaasina wuxuu ka dhignaa mid uu kula soo wareegay hoggaanka dunida maadaama falastiin ay ahayd mid diin ahaan dunida laga maamulo falastiin mar walba dadkeedu way dagaalamaan dadkana waxaa ka mid ah koox ku dagaalamaysa diinta iyo dariiqa saxda ah kuwaasoo u gargaaraya xaqa sida uu sheegay nebiga sala allahu calayhi wasalam falastiin waxay gashay gacanta maamullo kala duwan oo uu loolan ka dhexeeyey mid walbana uu hadafkiisu ahaa sidii uu dhulkaasi u qabsan lahaa barakada baytulmaqdes oo keliya kuma eka dhulka falastiin ee waxay camimtay dhulka shaam oo idil sida uu sheegay rasuulka sala allahu calayhi wasalam suubanaha naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaato eh wuxuu mar walba muhiimadda siinayey qadiyadda baytulmaqdes xataa iyada oo gaaladu hareereeyeen madiina ayaa wuxuu saxaabada ugu bishaareeyey inay dhulkaasi furan doonaan diinta islaamka waa diin caalami ah oo ay tahay in la gaarsiiyo dunida oo dhan iyada oo xalqadan aannu ku dhegaysannay nebiga sala allahu calayhi wasalam oo farriimo u kala diray boqorradii gaalada ahaa uguna baaqay inay islaamka qaataan xilka iyo madaxtinimo jacaylka waxay marar badan qofka ka hor istaagaan xaqa waxayna xalqadan tusaale noo siisay hiriqle kaasoo markuu arkay diinta islaamka iyo xaqnimadeeda ku laabtay gaalnimada isaga oo baadariyaashii kale uga baqaya kursigiisa isla arrintan waxaa laga dheehanayaa dhibaatada ay leeyihiin la taliyaasha xunxun maadaama boqorkan markii uu xaqa fahmay ay baadiyeyntiisa ka qayb qaateen maantana dunida waxaannu ku aragnaa culimmo u fadwoonaya madaxda baadiyaysan ama inay xaqa sheegaan uga baqaya in shisheeyuhu ganacsigooda kala wareego ama socdaalka ka xayiro iyo wixii la mid ahi ugu dambayntii dagaalkii mu'ta waxaa ku jira duruus badan oo dhanka ciidanka iyo xagga mabaadi'da ah mu'ta waxay si ficil ah u soo bandhigtay in xaqu uu ka adag yahay baadilka si kasta oo uu u badan yahay waxa kale oo laga baranayaa in loo aargudo dadka ergada ah kolkii ay qolo ku xadgudubto
آه فلسطين لن نرضى بذلتنا كيف الحياة وعيش الذل يغشانا آه فلسطين والأحزان تغمرنا فالصخر من شدة الأحزان dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa qaybta sagaalaad ee barnaamijka taariikhda falastiin tan iyo qaybta xigta wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu لو أن الغمام له عينان لن هلا دمع السحب ينعانا آه فلسطين لو أن الغمام له عينان لن هلا دمع السحب ينعانا يا أمتي ليس إلا الله يرعانا لسنا نخاف إذا ما الموت لاقانا